bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllه وslm عlى نabيina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعdu qala الإmam أbu ciisa التirmidiy raximh اllah taعalى baabu ma jaءa fi اlxijaamati xijaamada ama toobinta wixii ku yimid cadayntiisiibuu u baab yahay qala xadaثna cabdالquduus bni mحamed wahuwa cabdالquduus bni mحamed bn cabdilkabيir hiqatun saduuqun qaala xadahanaa camru bnu caasin wa huwa alkilaabiyu alqaysiy saduuqun fii xifdihi shay rawaa lahu asxaabu sunani alarbaca qaala xadahanaa hamaamu wajariir bnu xaasimin qaala xadahanaa qataadatu can anasi qaala kana anabiyu sala allahu alayhi waalihi waslam nebigu wuxuu ahaa yaxtajimu inuu istoobaayey fi lakhdacayni ee qoortiisa labada xidhid ee dhinacyada ka maro ayuu iska toobaayey qoortiisa labadeeda dhinac walkaahili iyo deegta ayuu iska toobayey kaahilku waa labada garbood dhexdooda meesha dhabarka uu ka bilowdo ayb wa kaana yaxtajimu wuxuu istoo waa istoobayey lisabca cashrata toddoba-iyo toban markay bisha tahay wa tisca casharata sagaal iyo toban markay tahay wa ixdaa wa cishriina iyo labaatan iyo kow marka ay tahay ayb iyo marka ay labaatan iyo kow tahay ayuu nabiga sala allahu alayh waalihi wasalama uu istoobi jiray qaala wafi lbaabi can ibni cabbaasin wa macqil bni yasaarin radia la radia allahu canhum marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa marka nebigu inuu istoobi jiray mararka qaarna inuu dhabar gadaal iska toobi jiray dhabarka labada garbood dhexdooda ee dhinacyadan qoorta dhinacyadeedana inuu iska toobi jiray alimaam ibnu اlqayim wuxuu yidhaahdaa alxijaamatu calى اlakhdacayni tanfacu min amraadi الra'si toobinta layska toobo labada dhinac ee qoorta waxay ka anfacaysaa qofka cudurada madaxa ku dhaco wa ajzaa'ihi iyo qeybihiisa kalwajhi wejiga iyo walasnaani ilkaha waludunayni labada dhegood walcaynayni labada indhood walanfi iyo sanka idaa kaana xuduudu dalika min kahrati اdami haddii marka sababtuna ay tahay dhiigo ku bato ayb sidaas ayuu wuxuu ku yidhi dibu nabowiga oo zaadulmacaadka ku dhex jiro waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa wa kaana yaxtajimu lisabca cashara maalmaha la istoobayo ayuu sheegayaa imaamu lbukhaari meeshaan ama mas'aladan wuxuu baabeeyey ayata saacatin yaxtajim saacadee buu istoobayaa qofka inuu habeen istoobaayo maalin iyo wax badan uu keenay nebigu asoo sooman oo istoobaa la yidhi asoo sooman marka maalin unbuu istoobi karaa ila habeen ma soomana ixtajama rasuulu llahi sal ly slam wahuwa saa'im waa maalin leanna hadday habeen tahay wahuwa saa'im lamaba dhaheenba xadiidkaa wuxuu ka qaatay marka uu ka fahmay maalin in la istoobi karo anas iyo riwaayaad buu keenay habeen in la istoobi karo iyadana marka axaadiidta marka sidaan oo kale isaga shardigiisa ma waafaqsanayn waa ka tegi marka badanaana axaadiidtan wax un baa ku jir jiro laakiin xadiidkan hadda isagaa ugu roon ayb bacd lama waxay yidhaahdaan maalinta talaadada inaan arbacadoo kale inaan la istoobin iyo aathaar saas oo kalena waa jirta ayb oo ibnu xajar uu fatxulbaariga keenayo ayb qaala wafi lbaabi can ibni cabaasin wamacqil bni yasaar qaala hada xadiidu xasanu gariib ee toobintu mar walbana waa fiican tahayo waa dhiig layska saarayo dibiga usuushiisana waxaa ka mida istifraaq istifraaq almaada daara maadada qofka dhibayso inuu bixiyo oo uu banaanka dhigo dhiigguna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha dee mawaadkan sunta iyo ama dhibka ama jirooyinka meesha ay ku jiraan mar walbo dhiiggaas ayuu u badan yahay qofku marka hadduu dhiig bixiyo dhiig ama dhiig ou shubaba waxaan ujeedaa ama dhiig iska shubo ama fasdi ha isaga shubo ama xijaama macnaheedu waxay tahay ee dhiig hore ayaa ka baxaayo dhiig cusub ayaa soo gelayo jirkiisa macnahaasaa marka ku jiro dhiiggana boqol iyo labaatan maalmooduu ku burburaa tajaaribtaasay til tilmaamayso boqol iyo labaatankii maalmoodoo kasto kuwii hore waa baaba-ayaan waxaa imaanaya marka khalaayaad damawiya xamraa oo jadiida ah qofkii marka bixiyey khalaayaadkaas baa usoo degdegaya ayb faa-iida marka ku jirto dibigan hadda xadiidkana arrintaas waa ogyahay kan nebigana waaba kan marka toobinta iyo waa isku daaweyn jiray rasuulka salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh ayb qaala hada xadiidun xasanun gariib qofka meesha uu joogana waa ku xiran tahay meel kulul qofka jooga iyo meel qabow iyo toobintu lafteeda barnaamijkeedu waa kala duwanaana qaala xadaanaa axmed bnu budayl bni qurayshin ilyaamiyu alkuufiyu wahuwa abu jacfar qaadi lkuufa saduuqun lahu awhaam rawaa lahu tirmidiyu wabnu maajah qaala xadaanaa moxamed bnu fudayl qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu isxaaq wahuwa hiqat ayb cabdiraxmaan ibnu isxaaq ayb waa ibn اlxaarith cafwan waa daciif cabdiraxmaan ibnu isxaaq ibn اlxaarith alwaasitiyu abu shaybata daciifu rawaa lahu abu dawuuda wالtirmidiy can اlqasim ibn cabdالraxman wahuwa اlmascuudiyu hiqat caabid ayb huwa bnu cabdillaahi bni mascuud weeyaan alqaasimu bnu cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni mascuud can abiihi aabihi marka waa cabdiraxmaan ibni cabdillaahi bni mascuud ayb abu cubayda wax yar waa ka weyn yahay isaga marka waa hiqa aabihiina waa ka maqlay laakin shay-an yasiiran wax yar buu aabihi soo gaaray oo ka maqlay abu cubayda laakiin maba ka maqlin isaga can ibni mascuudi qaala xadaثa rasuulu اllahi sal ly slama nabigu wuxuu ka sheekeeyey can leylati usriya bihi habeenkii la dheelmiyey annahu lam yamura calaa mala-in koox ma soo marin min almalaa'ikati ah ilaa amaruuhu waxay amrayeen an mur ay mur far ummataka ummadaada bilxijaamati toobinta far qaala hada xadiidu xasanu gariib min xadiidi bni mascuud ayb xadiidkan marka ninkaa daciifkaa ku jiro cabdiraxmaan bnu isxaaq ayb qaala xadaanaa cabd bnu xumayd qaala akhbaranaa nadr bnu shumayl qaala akhbaranaa cabaad bnu mansuur qaala samictu cikrimata qaala kana libni cabaasin ibnu cabaas wuxuu lahaa hilmatun wiilal yaryaroo addoomo u ah halaaatun saddex ah xajaamuuna wax toobaan fakana hnaani labo minhum iyaga ka mida yuqilaani calayhi faa-iiday soo gelin jireen intay soo shaqeeyaan ayay wax u keeni jireen isaga iyo wa calaa ahlihi wa waaxidun midna yaxjumuhu waa toobi jiray wa yaxjumu ahlahuna waa toobi jiray qaala wuxuu yihi waqaala bnu cabaas qaala nabiy llahi sala allahu alayh wali wasalama nicma alcabdu addoon ayaa nicmo lahaaday alxajaamu kan wax toobo yadhabu biddami dhiigga ayuu la tegayaa wayukifu sulba dhabarkana waa fudaydinayaa wayajlu cani اlbasari araggana waa furayaa faydaya wa qaala ina rasuula اllahi sal ly slama xaysu meel curija bihi la dheelmiyey maa mara calaa mala-in jamaaco ma marin min almalaa'ikati ka mida ilaa qaaluu waxay dhahayeen calayka biاlxijaamati toobinta ogow wa qaala ina khayra maa taxtajimuuna fiihi yowma sabca cashara yowma sabca casharata wa yowma tisca casharata wa yowma ixdaa wa cishriin maalmahaasaa ugu fiican maalmo aada istoobtaan xadiidkan ibnu xajar waa cileeyey oo wuxuu yihi rijaaluhu hiqaatun ilaa anahu mucallun ayb rijaaluhu hiqaat markuu leeyahayna wuxuu ka bixinayaa dabcan cabaad bnu mansuur agtiisa hiqow ka yahay laakiin isaga laftiisa tagayur baa ku dhacay waqtigii dambe oo isaga laftiisa aimada qaar baa cileeyo wa qaala ina khayra maa tadaawaytum bihi waxa aada isku daaweysaan kan ugu fiican asacuudu waxasanka layskaga shubo waayo walladuudu iyo shayga markaa yacni afka layska siiyo laysku habo wاlxijaamatu iyo toobinta wاlmashiyu iyo calool socodsiid socodsiinta waina rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali waslama laddahu اlcabaasu waasxaabuhu nebiga cabaas iyo asxaabtiisa ayaa waxbay ku habeen isagoo jiran cuntadii marka afkay ay uga shubeen hadda riwaayadan ladahulcabaas bay leedahay laakiin riwaayada caaisha iyada waxay tilmaamaya cabaas inuunan joogin oo waxay leedahay lam yushhid lam yashhad cabaas cabaas ma joogin bay dhahaysaa middaasaana xoog badan ayb faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam nabigu wuxuu yidhi man laddanii yaa igu habay cuntadan fakulluhum amsakuu dhammaan waa aamuseen faqaala wuxuu yidhi laa yabqaa axadun qofna ma baaqi noqonayo miman fi lbeyti dadka guriga jooga ka mida ilaa ludda isagana waa in wax lagu habaa waa ka arsanaya hayra camihi alcabaas adeerkiis cabaas maahani marka adeerka cabaas hadde sababkuu u diiday oo uga daayay waxay tahay maba jooginba isaga oo riwaayada caaisha saasay tilmaamaysaa ama adeernimada waalidnimada inuu u daayayna waa dhici kartaa qaala cabdun binu xumayd qaala annadru alladuudu alwajuuru alladuud waa alwajuur wajuur waa habidda ilmaha marka la dhalo caanaha lagu habo ayaa marka waxaas taasaa la yidhaha alwajuur ayb وفي الباب عن عائشة هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور قال باب ما جاء في التداوي بالحناء wxay ku yimid in laysku daaweeyo xinaha cilaanka qال xdثna أحمد بن منيع وهو أبو جعفر البغوي qال xdثna حماد بن خالد الخyاط وهو الqرشي أبو عبد الله البصري ثقة أمي rawى lh مسلم والأربعة أmi isagoo waxba qori aqoonin buu xafidi karaa xadيiث sifatu riwaaya markay ka hadlayaan culamaa lmusطalaxna masalada umiga iyo dariirka iyo waa soo qaadaan ayb oo musطalaxa waa looga hadlaa ayb qaala xadaثna faaئid mawla lali abi raafic faa-idku waa mawla lali abi raafic yuqaalu mawla cabaadilna waa la yihaha mawla cabaadil cabaadilna waa cubaydullahi bnu cali bn abi raafic naanaystiisaa la dhihi jiray ayb ninkaa marka can caliyi bni cubaydillaahi sidaasuu qoray caliy bni cubaydillaahina waa la waa ku arkaysaa kitaabada laakiin asawaabu cubaydullaahi bnu caliyin waay cubaydullaahi bni caliy bni raafic ibni abi raafic can jaddatihi wakaanat takhdumu nabiya sal ll ly slam nabigay u adeegi jirtay qaalat waxay tidhi maa kaana yakuunu birasuuli llahi sal ll ly slam ma ahaanaynin nebiga qurxatun boog walaa nakbatun dhaawac ilaa amaranii rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu i amrayay an adaca calayha alxinaa'a xinno inaan saaro boog ama nabar jug nebigu kuma dhacaynin ilaa inaan cilaan saaro oon xinno u yeelo ayuu nebigu i amrayay ayb qala hada xadiidu gariib inama nacrifhu min xadiidi faa-id warawaa bacduhm can faa-idin faa-idkuna waa saduuq faqaala can cubaydillahi bni caliyin can jaddatihi salma wa cubaydullahi bnu caliyin asaxu cubaydullahi bnu cali ayaa asaxnimo badan buu yidhi wayuqaalu sulma ayeyda qala xadaثna mxamed bn اlcalaa wahuwa abu kurayb qala xadaثna zayd bnu xubaab wahuwa alcukliyu can faa-idi mawla cubaydillaahi bni caliyin can mawlaahu cubaydillaahi bni caliy can jaddatihi can الnabiy sal ll slam naxwahu bimacnaahu baabu maa jaءa fi karaahiyati الruqyati baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fii karaahiyati الruqyati tufta nicida la nacay alruqya wa hiya alcuudatu aw اtacwiidu waa tufta ayb qofka yacni alcuudat alatii yarqi yurqaa biha saaxibu اlaafati waa waxaa lagu tufo qofka dhibaatada qabo marka tuftaasi waxay leedahay saddex shardi oo culimadu ku ijmaaceen ibnu xajar sida uu sheegay haddii saddexdaa shardi laga helo tuftu waa ansa waa tuf sax ah ayb shardiga koowaad waxa uu yahay an yakuna bikalaami اllahi aw biasmaa'ihi wa sifaatihi tuftu inay tahay alla kalaamkiisa ama magacyadiisa iyo sifaatkiisa yani kalaam alle in laysku tufaayo ama asmaa isim alle iyo sifa alle shardiga labaadna waxay tahay wabillisaani alcarabiyi lisaan carabi ah inay tahay aw bimaa yucrafu macnaahu min gayrihi haddii ay luqad kale tahayna waa in la fahmi karo tuftu marka waa inay carabi luqa carabi ay tahay ama luqad kale oo laakiin macnaheeda la garan karo inay tahay ayb leanna maxaa yeeley haddii aan macnaheeda la aqoonin waxaa laga yaabaa shirki inay tahayba shayaadiin in la baryayaa laga yaabaa oodan oon la ogeyn shardiga saddexaadna waxay tahay wa an yactaqida ana aruqyata laa tu'ahiru bidaatiha inuu ictiqaadiyo ruqyadu inaysan iyada keligeed wax saamey karin oo ilaahay idinkiis un inuu qofku ku raysanayo haddaad iyada keliya aaminto tufto sax ma noqonayso saddexdaas baa marka yaa yay leedahay meesha hadda marka dabcan waxaad garanaya haddii qofku uu tufo waa tufaa uu yidhaahdo tuftaada sharax baa la leeyahay haddii uu yidhaahdo anu waxaasaan aqriyaa wixiina la fahmo wixiina ay yihiin ducooyin iyo waxaan hadda aan dembi ahayn hadday yihiin laguna raysto dhib ma leh tuftaasi wax dembiyana maahan bidcana maahan dhibna ma leh nebigana saasuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam haddii markii la tilmaamo ay shirki noqoto de shirki waa laga dheeraana waa la garan waayey waxay tahay shirkina laguma oga inaysan ahaynna lama oga maba la fahmaayaba ma banaana taas saddan lidariica saddan lidariica taas marka shirki intii lagu dhici lahaa waa laga gaabsanaa waana laga joogaa wax badan marka dadka qaar waxyaabaha ay akhriyaan wax la fahmi kara maaha banaan ama waxyaabahan ay sameeyaan oo xersiyada ay qoraan qaarkood waxaa arkaysaa waxaa ku qoran waxyaaba aan la fahmaynin caq iyo xuruuf iyo asmaa aan la garan karin taasoo kale lama ogola imaamu shaafici waxaa la su-aalay ahlu kitaabka tuftooda ka waran ayaa la su-aalay oo arabiic bnu sulaymaan wuxuu su-aalay qofka kitaabiga ah ayuu su-aalay ee wax tufaayo ka waran laa ba'sa buu yidhi an yarqiya bikitaabi illaahi wamaa yucrafu min dikri illaahi waxa uu akrinaya hadday tahay wax ilaahay dikrigiis oo ducooyin iyo allabari iyo ay tahay hadduu akrinaayo meesha ku tufaayo dhib male buu yii laakiin waxaan la garanaynin hadduu akrinaayo ma wax kale maya sidaasna imaam malik laftiisu wuxuu keenayaa ahar oo caa-isha inay ku tuftay gabar yahuudiyada inay ku tufaysa iyada abubakarna soo maray agteeda oo uu yidhi wax la yaqaano duco la garanayo hadday tahay waa dhib ma laha ayb macna noocaas oo kale marka u tilmaamay ruqyadu markaad waxyaabahaas baa ugu muhiimsan qofku markuu waxa akriyana waa tufaya marka inuu candhuuf tufo gacantii intuu ku tufo meeshii mariyo afuufid inuu isticmaalo intaba waa la tilmaamay ibnu cabdilbar kitaabka tamhiidka wou uga hadlaan ayb qaala xadaanaa bundaar qaala xadaanaa cabduraxmaan ibnu mahdiy qaala xadaanaa sufyaan can mansuuri can mujaahidin can caqaar bn اlmugiiraةi bni shucbة wa huwa haqafiyu hiqat rawaa lahu tirmidiy wabnu maaja can abiihi almugiiraةu bnu shucba qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh ali wasalama man igtawaa qofkii istoobo aw istarqaa ama tufi dalbo faqad bari'a min atawakuli tawakulku waa ka dheeraaday qofkaas meeshaa marka waxaa laga qaadanaa istirqaagu istirqaa marka maxaa la yihaha inaad qof u tagtoo tiraa igu tuf hebelow xoogaa marka baahidaada inaad cid u geysato nooc tawakulkii markaa nuqsaan baa tawakulkaagii ku jirto karaaha marka ku jiraysa qaala wafi lbaabi can ibni mascuudi wabni cabaasin wacimraana bni xusayn qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu maa jaءa fi الruksati fi dalika ruksada la rugseeye tufta qala xadaثna cabdaة bn cabdالlahi الkhuzaaciي qala xadaثna mcaawiyaة bn hishaam can sufyaana can caasimin الأxwl can cabdالlahi bn الxaariث can anasi ana rasuula اllahi sal ly slm rahasa nabigu wuxuu rugseeyey fi ruqyati tufta min alxumati sumta layskaga tufo alxuma waa bitakfiifi اlmiim waana qaniinka bahallada sumta le qaniinkooda waalcayni iyo isha waannamlati iyo boogaha dhinaca ka soo baxo annamlatu waxaa weeyaan boogo guduudan oo qofka dhinaciisa ka soo baxo ayb saddexdaa marka in layskaga tufo de saddexdan bau tilmaamay sida haalibkaa waxa layskaga tufi jiray ay u badnaayeen ee maaha xasri maahanoo intan keliya uun in layskaga tufi karo cudur kale aan layskaga tufi karin ma laga fahmayo ayb qala xadaثna maxmuud bnu haylaan qala xadaثna yaxya bnu aadam wabu nucaym qala xadaثna sufyaan can caasimin اlaxwal can yusufa bni cabdillaahi bni اlxaariث can anas riwaayadii hore marka caasim can cabdillahi bni اlxaariث ayay ahayd middan marka waa yuusuf bnu cabdillaahi bn اlxaariث wahuwa alansaariyu hiqatu can anas bni malikin ana rasuula اllahi sal l slm rakasa nabigu wuxuu ruqseeyey fi ruqyati ruqyada min alxumati iyo wannamlati min ajli اlxumati layskaga tufa iyo wannamlati qala wahada cindii asaxu min xadiidi mucaawiyata bni hishaam can sufyaan wafi lbaabi can buraydata wacimraana bni xusayn wajaabirin wacaaishata waطalqi bni caliyin wcamri bni xasmin waabi khisaamata can abiihi xadiidka abi khisaama wuu keeni doonaa qala xadaثna bn abi cmar qala xadaثna sufyaan can xuseyn can الshacbiyi can cimraan xadiidkii cimraan marka ana rasuula اllahi sal ly slm qaal laa ruqyata tuf ma jirto ilaa min caynin il darteed maahane qofkii la ilaysta in laga isha laga tufo aw xumatin ama sun bahal sunne qaniinkiisa qaala warawaa shucbaةu hada اlxadiiثa can xusayni can الshacbiyi can buraydata bmilihi qaala baabu maa jaءa fi الruqyati bilmucawidatayni mucawidateynka in laysku tufo wixii ku yimi qaala xadaثna hishaam bnu yunus alkuufiyu qaala xadaثna alqasim bnu malik wahuwa alkuufiyu saduq fihi liin ayb qala xadaثna alqasim bnu malik almusaniyu can اljurayriyi marka aljurayri saciid bnu iyas aljurayri اkhtalطa bakra qaasimkanna wuxuu ka mid yahay dadka bacda alikhtilaat ka wariyey ayuu ku jiraa ee waa la mutaabiceeyey waxaa mutaabiceeyey can dariiq ibni maajah cabaad ibnu lcawaam isaga laftiisa bacda alikhtilaat dadkii ka wariyey ayb can abi saciidin qaala kana rasuulu llahi marka wuxuu leeyahy can abi nadrata can abi saciidin qaala kana rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu ahaa yatacawadu min aljaani allow ka magangeli jiray jinka wa cayni linsaan qofka ishiisa xataa nasalat ilaa ay kasoo degtay almucawidatani qul acuudu birabbi اlfalq iyo qul acuudu birabbi اnnaas falamaa nasalataa markay soo degeen akhada bihimaa iyagoo qaatay wa taraka maa siwaahumaa wixii kasoo harayna waa ka tegey iyaga ayuu marka alle ku magangeli jiray mucawidateynka marka ibnu mascuud wuxuu arki jiray nebiga oo ilaahay ku magangelayo oo yacni de wuxuu arki jiray markii hore nebiga oo ducooyin akhristo oo isticaade sameeyo ayuu ayuu ayuu maqli jiray wuxuu maqli jiray marka mucawidateynka ee isagoo ducooyin ilaahay ku magan galo isticaade sameeyo ee markii dambe wuxuu arkay qul acuudu birabbi اlfalq iyo qul acuudu birabbi الnaas isagoo ilaahay ku magangelayo salaad isagoo ku akrinayana ma arkin ibnu mascuud nebiga taas marka waxay keentay inuu ibnu mascuud yiraahdo oo marka musxafkiisa kuma qornayn mucawidateynka marka isaga marka mucawidateynka inay qur-aanka ka mid tahay maunan u arki jirin markii hore ma u arki jirin sababta keentayna waxay ahayd isticaado inay tahay buu arkay wuxuu is yidhi malaha waa ducooyinkii nebiga ku alla magangeli jiray oo kale ayuu u arkay marka laakiin gayruhu min asaxaaba zayd ibnu thaabit iyo cuhmaan iyo saxaabada intooda badnayd nebigu ku tukanayay arkeen ubay ibnu kacab mar haddii lagu tukadayna waa qur-aan saa darteed marka musxafkii waa lagu qoray ibnu mascuudna sidiisa dee nebiga wuxuu yidhi toddobaatan suuradooda nebiga afkiisa ka qaatay yidhi meesha waxaa laga garanaa suurooyinka suwar kale oo qur-aanka ka mida isaga nebiga inuunan ka maqlin ayaa laga fahmaya zayd ibnu thaabitna kaatibulwaxyi buu ahaa ninka waxyiga nebiga u qorow ahaa hadday marka labadooda iskhilaafaan ayuhumaa qowlkiisa uu muqadam noqonaa ninkii qur-aanka qori jiray oo nebiga u qori jiray soo maha waa zayd ibnu thaabit marka weliba zayd ibnu thaabit haddana wuxuu xaadiray alcardatu alakhiira soonkii ugu dambeeyey oo nebiga iyo jibriil qur-aanka isu akrinayeen zayd waa joogay ibnu mascuud ma joogin marka alcard alakhiira wax badan baa marka qur-aan la nasakhay baa jiray qur-aan waxaa jiray markaa yacnii dib ka soo degay oo isagu inuunan ogeyn ay dhici karto ibnu mascuud meeshaa marka bacdi naas baa ku gaganbadaan oo waxay yidhaahdaan marka qur-aanka laftiisa kitaabka suyuudi itqaanka iyo burhaanka zarkashi iyo waxaa ku taalla qur-aanku naaqis inuu yahay been waayo waxaas kuma taalla kaburad kalimatan takhruju min afwaahihim waxa ay sheegayaan waxay tahay aayaad la nasakhay markay mihaalinayaan qur-aanka maa nusikha tila maa nusikha tilaawatuhu wa baqiya xukmuhu marka ay mihaalinayaanay washaykhu washaykhatu iyo khamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna iyo ay keenayaan mararka qaar marka waxay leedahay caa-isho nebigu wuxuu dhintay khamsu radacaatin macluumaatin oo dadka qaar ay weli akrinayaan maxay u akrin jireen dadka qaar naskigii baan soo gaarin dadka qaar ile nebiga dhimashadiisa iyo wax yar bay isu jireen iyo nasakhaas aayaddaa la nasakhay cashru radacaatinta iyo khamsu radacaatin labadaba dadkii marka nebigii waa dhintay qaarkood ma soo gaarin maynan maqlin in la nasakhay aayaadkan ee qur-aanka wax taxriifa iyo iyo ma ku yaalaan qur-aanka maa beyna dafatay lmusxaf musxafka labadiisa gerbad waxa ku dhex yaalo biijmaaci ahli lcilmi waa qur-aan ayb waana arrin marka ijmaac ah haddii marka saxaabada masaaxiftooda qaar ounan ku qornayn qaar ay wax ku qornaayeen aayado la nasakhay iyagu laakiin aynan ogaanin taasi ma keenaysa marka de musxafkan cuhmaan baa lagu ijmaacay kaasaana marka card alakhiirana waafaqsan zayd baana arrintaa loo xil saaray isaga ayaa marka tatabuc badan ku sameeyey sababka marka mucawidateynka inuu u arka ibnu mascuud qur-aan inaynan ahayn keenay sidaas waay qala wfi lbaabi can anasi qaala hada xadiidu xasanu gariib zamankan marka zaman ishkaalaadku bateen waayo shubuhaadkuna ay bateen sababka badinayana waxay tahay qof baa marka adduunka geeskiisa joogaa shubhada iska soo qoraayo nin iska miskiin oo halkan joogaa akrinaayo ama waa dhegaysanaa shaki bay ku abuureen marka in laga hadla shubuhaadka ama laga jawaabo duruuf iyo waxbaa keenaya ayb xujiyatu sunaa shaki la gelinaa qur-aankii baa shaki la gelinaa intaas waxaa la rabaa marka qur-aanna ma jiro sunnana ma jirto in la dhaho ee nin walba u dhexda raac marka meeshaa rabta ayb qala wafi lbaabi can anasi qala hada xadiidu xasanu gariib qala baabu ma jaءa fi اruqyati min alcayn tufta laga tufo isha darteed wixii ku yimid qaala xadaثna بن abi cmr qala xadaثna sufyaan can cmr bni dinaari can curwata wahuwa bnu caamir curwata bnu caamir almakiyu mukhtalaf fii suxbatih hal xadiid buu leeyahay oo diyarada ku saabsan ibnu xibaanna fi hiqaati الtaabiciin ayuu ku daray can cubayd bni rifaacat الzuraqiy nebiga waqtigiisii baa la dhalay ninkan ana asmaaa cijlina hiqaati taabiciin uu ku daray ana asmaaa binti cumays qaalat yaa rasuula allah waxay tihi ina walada jacfar jacfar ilmihiisa tusricu ilayhim اlcaynu isha ayaa deg ayaa dedejinayso yacnii isha way kusoo degdegaysaa xaggooda afa astarqii lahum ma u tuf dalbaa saasay tiri ma u tufid dalbaa asmaa bintu cumays iyo ilmahan maxay isu yihiin hooyadood waa iyadaa dhashay leanna jacfar baa qabay markii dambena abu bakaraa guursaday maxamed ibn abi bakar waata u dhashay fa qaala nacam haa buu yidhi fa inahu low kaana shay-un shay hadduu ahaan lahaa saabiqa alqadari qadarka mid ka horeeyo la sabaqathu lcaynu ishaa ka hormari lahayd shay haddii qadarku uu ka hormari lahaaba maba ka hormaraye ishaa ka hormari lahayd marka isha inay jirto ayb marka waxaa isku darmayo qalbi xun nufuus dadka qaar nufuustooda waa nufuus khabiida nufuustaas marka khabiidada ta'hiirka shaydaaniga ee ku jiro waxay keenaysaa xoogga uu leeyahay qofka uu fiiriyo inuu xanuunsado kuwaasi marka hadda in laga adkaarsado oo ilaahay laga magan galo oo waxay u baahan yihiin iyagana loo ixsaan falo oo wax la siiyo oo markaad wax siiso xoogaa qofka ixsaankiisa hadduu adiga kugu jiro waxaa laga yaabaa inuu kaa leexdaba ibnulqayim saas uu leeyahay badaa'icu lfawaa'idka qaala wfi اlbaabi can cimrana bni xusayn wabureydata qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya hada can ayuba ayaa laga wariyey can camri bni dinar can curwata bni caamir can cubayd bni rifaacata can asmaءa binti cumays can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslam qala xadaثna bidalika alxasan bnu caliyin اlkhalaal qala xadaثna cabdالrazaq can macmarin can ayuba bihada qala xadaثna maxmuud bnu haylan qala xadaثna cabdالrazaq wayaclى عن سفyان عن منصور عن, عن المنهال بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم يعwd الحسن والحuسeين نبga xسن حusein ayuu ilaahay magan gelin jiray yquل wuxuu dhihi jiray uciidkma bkalimaati الlahi الtaamati uciidkma بkalimaati الlahi الtaamati kalimaadka allah ee dhammaystiran ayaa idin magangelinayaa min kuli shayطaanin shayطaan dhammaantii baan idinka magangelinayaa iyo wahaamatin iyo halaqyada waxaa dhulka ku socday cayayaanka sunta leh iyo wa min kuli caynin il kastoo laamatin xaasidad ahoo wax dhibto ayb ayb wa min kuli caynin laama marka nusakhu badanaa ma qorayaan hal nusqaa qorayso idinka idinma qornaan umalayna hal nusqaa qorayso wayaquulu wuxuu dhihi jiray haakada kana ibraahimu ibraahim sidaa buu ahaa yucawidu isxaaqa wa ismaaciil labadiisa wiil ilaahay buu magan gelin jiray marka uciidukumaa bikalimaati اllahi taamati min kuli shayطaani wahaama wamin kuli caynin laama ayuu dhihi jiray marka hadde qofku ilmaha inuu magangeliyo u sameeyo tacwiidaad u sameeyo oo adkaarta baro oo yacni waxyaabahaasay shaydaan uga badbaadi karaan cabdullaahi bnu camr bn alcaas xataa ilmihiisa kuwa aan akrin karin adkaarta oo kale intuu qoro ayuu qoorta u suri jiray intuu qoro ayuu qoorta u suri jiray si bal uun adkaarta ay ilaahay ugu ugu magangeliyo qaala xadaana marka axwaasha shaydaanka hadda waa iska badatay waswaaska iyo dadka ka cabanaya axwaal shaydaan aaday u badan yihiin waxaa keenayana waxay tahay dadka dikrigay ka fogaadeen qala xadaana alxasanu bnu caliyin اlkhalaal qala xadaana yaziid bnu haarun wcabdالrazaq can sufyana can mansuuri naxwahu bimacnaahu qala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu maa jaءa ana alcayna xaqun wuxuu ku yimid ishu inay xaq tahay qaala xadaanaa abu xafsin marka nusqa intaasay qorayaan maطbuucaadka waxay ku darayaan wاlgasli lahaa ama wاlgusli lahaa qala xadaanaa abu xafsin cmr bnu caliyin wahuwa اlfalaas qala xadaanaa yaxya bnu kahiir abu gasaan alcambariyu qala xadaana caliy bn اlmubaarak can yaxya bni abi kahiir qala xadaanii xayat bnu xaabis xayat bnu xaabis huwa maqbul wawahima man zacma ana lahu suxbata rawaa lahu lbukhaariy fi ladab اlmufrad wاtirmidiy qala xadaanii abi aabihi marka waa saxaabi xaabis atamimi anahu samica rasuula اllahi sal ly slam yaquul nabigu dhahayo maqlay laa shaya shay ma jiro oo ku sugan fil haami shimbirka haam ka aad tidhaahdaan alhaam hunaa waxaa weeyaan waa bitakfiif اlmiim wاlhaamatu laba tafsiir baa ku jirto ee tafsiir wuxuu leeyahay waa daa'iru macruuf shimbir la yaqaano waayo guryahu kusoo degaa carabtu marka waxay ahaayeen shimbirkaa hadduu gurigooda kusoo dego ou ka qayliyo waxay ay dhihi jireen geerideeduu ii sheegayaa ama qof gurigan ka mida geeridiisuu sheegayaa soomaalidu guumayskay saas ku tahay soo maa haa soomaalida marka guumayskiyay saas ku tahay haddii guumayska uu gurigas kusoo dego qof baa dhimanaya aaminsan yihiin wax noocaas waa caadasaan markaa wuxuu leeya laa shay-a fi lhaami waxaas wax ku jiraa male tafsiirkaas marka imaam maaliga iskale akharu ahlilcilmi laakiin waxay leeyihiin haamadu khuraafo kaleba waay naam oo waxay aaminsaneen carabta qof haddii la dilo ee aan loo aarin ee ruuxdiisu waxay noqonaysaa shimbir shimbirtaa madaxiisay ka dulqaylinaysaa oo waxay leedahay marka isquuni isquuni isquuni iwaraabiya iwaraabiya iwaraabiya ilaa looga aaro waxyaalahaas ama lafaha meydka waxay isku bedelayaan bay leeyihiin shimbir waxyaabahaas bayuu nebigu anfinaa marka waalcaynu xaqun ishu waana dhab isha laakiin shay jiro oo dhab ah way khuraafo maaha iyada qaala marka isha qofku heyrkiisna waa ilaysan karaa isaga laftiisana waa is ilaysan karaa qofka marka suuratu lkahfi allah wuxuu leeyahay walowlaa id daklta janataka qulta ma shaء allahu laa quwata ila biاllah in taranii ana aqala minka maala wawalada haddii marka aada beertaada markaad gashay aada dhihi lahayd maa shaء allahu laa quwata ila biاllah waxaaga ilaahay waa kuu baaqi yeeli lahaa intaad aragtay bay aada kuu cajabisay waa ka yidhi ma adunu an tabiida hadihi abada wma adunu saacata qaa'imata walain rudidtu ilaa rabbii laajidana khayra minha munqalaba waa cajabisay marka maalkaaga hadduu ku cajabiyo haddii waxyaabaha marka aada haysato uu ku cajabiyo maa sha allahu laa quwata ila bilah inaa isdhahdo ayb heyrkaa haddaad wax fiican ku aragtana maa sha allahu laa quwata ila bilah inaad tiraahdid marka isha waa ka ilaalsamaysa qال xdثna أحمد بن الحسن بن khراaش البغdاdي وهو صدوq qال xdثna أحمد بن إسحاq الxضرمي qال xdثna وhyب وهو بن khالد البصري عن بن طاووس عن أbيه عن بن عbاس qال qاla رsuل الlhi صلى اه علي sلم low kana شhayء شhay hadduu ahaan lahaa saaبqa الqadra qadarka inuu la tartamo shay qadarka la tartamo hadduu jiri lahaa lasabqathu الcaynu ishaa ka hormari lahayd waida stugsiltum haddii dhaqid la idinka dalbana faqsiluu dhaqa yani waida stugsiltum waxay tahay qofka haddii qof uu ilaysto ee qofkii uu jirado haddii la yidhaahdo war hebelow ninkan adaa fiiriyey ama sidaa yidhi u dhaq yacnii dhaqid haddii lagaa dalbo oo maradaada hoosteeda yacni marada laba meel waay meelna jirkaagay xigtaa qeybna koray jirtaa daakhilatu izaarika haddii lagu yidhaha warniyo u dhaq ninkaani ha lagu shushubo biyahaas amase sida caaisha ay leedahay qofka wax ilaystaa waxaa la dhihi jiray weyse qaado ama qubayso biyihii uu ku weysaystay baa lagu shubaa marka qofka uu ilaystay xadiid macnaha kusoo aroorayna waa jiraa haddii la idin yidhaahdo hadiidina ee u yeela sidaas intaad markii horena wax hallaysaan gadaalna aad haddana wax diidaan hayeelina saas waida stugsiltum faqsiluu haddii dhaqid la ydinka dalbo faqsiluu dhaqa qofka waxyaabaha geybiyaadkee nebigu ka warramayo inuu rumeeyo ta'hiirkooda waxaan waa isha lafteeda ta'hiir macnawi ah bay wadataa annaga ma arkayno haddana nusuusta unbaa lagu rumeynaya qofku marka waxyaabahan maadaama ay macnawiyaad yihiin waa inuu nebigu u sallimaa u daaya qala wfi lbaabi can cabdillahi bni camri qala hada xadiidu صaxiix waxadiidu xayata bni xaabis xadiidu gariib warawaa shaybanu can yaxya bni abi kahiiri can xayata bni xaabisi can abihi can abi hurayrata oo meeshii abu hurayrow keenay ayb shaybaan bn cabdiraxmaan annaxwi sidaas ayuu u wariyey can yaxya bni abi kahiir can xayata can abihi can abi hurayra cali bnu lmubaarak iyo xarb bnu shadaad ayuuna khilaafay leanna iyaga waxay ka dhigeen xadiidka min musnadi xaabis atamiimi isagana wuxuu ka dhigay min musnadi abi hurayra ayb wcaliy bnu lmubaarak waxarbu bnu shadaadin laa yadkuraani fiihi can abi hurayra ma sheegayaan iyaga marka kaanu inuu riwaayadaa hore rajaxayo qaala baabu ma jaءa fi akdi اlأjri cala الtacwiidi tufta wax in lagu qaato wixii ku yimid qala xadaثna hanaadu qala xadaثna abu mucaawiyaةa can اlأcmash can jacfar bni iyaasi an abi can abi nadrata can abi saciidin اlkhudriyi qaala bacaثnaa rasuulu اllahi sal ly slam nabigaana diray fii sariyatin buu nagu diray ilaalo dhexdeed maceed fanazlnaa biqowmin qole ayaanu ku degnay fasa'alnaahum اlqiraa martisoor ayaan warsanay falam yaqruunaa nama martisoorin faludiqa sayiduhum odaygoodii baa la qaniinay faatownaa way noo yimaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen hal fiikum man yarqii min alcaqrabi ma idinku jiraa qof ku tufo dibqallooca ayb marka raqaa yarqii weeyaan maadigeeda yafcilu buu ku imaana taa u damiir marka aada gelinaysid maadigeedana raqiitu ayaad leedahay raqiitu ee raqaytu ma dhehaysid ayb qultu waxaan idhi nacam ana haa anaa ku tufo walaakin laa arqiihi ma ku tufayo xataa tucduunaa hanaman ilaa aada ari naga siisaan qaaluu waxay yidhaahdeen fa innaa nucdiikum waxaan idin siinaynaa talaatiina shaatan soddon neef oo ari ah faqabilnaa waa aqbalnay faqara'tu calayhi waxaan ku aqriyay alxamdu suurat lfaatixa sabca maraatin toddoba jeer baan suuratu alxamdu lilaahi ku aqriyay fabara'a waa raystay wa qabadna alghanama arigiina waa ka qaadanay waa ka guddoonay ayb qaala facarada fii anfusinaa nafsadeenna dhexdeeda waxaa usoo banbaxay minhaa arrinkan aan samaynay xaggeeda shay-un wax faqulnaa waxaan dhahnay laa tacjaluu war ha degdeginina waxaan ha qaadanina xataa ta'tuu rasuula اllahi sal ly slam ilaa ad nabiga uga timaadaan qaala falamaa qadimnaa calayhi markaan usoo galnay dakartu lahu aladii sanactu wixii aan sameeyey baan u sheegay qaala wuxuu yidhi wamaa calimtu wamaa calimta anahaa ruqyatun wamaa calimta miyaadan ogaanin anahaa iyada ruqyatun inay tahay ama wamaa calimta maxaa ku ogeysiiyey anahaa iyada ruqyatun inay tahay iqbidu lghanama ariga qaata wadribuu lii macakum bisahmin anigana qeyb isiiya oo ii yeela qeyb wax iga siiya marka dee nebigu wuxuu saa u leeyahay waxay tahay iyaga qalbigoodau rabaa in xalaal ay tahay haddiiba nebigii qaatay wax ka dambeeya marka ma leh saasuu ka rabaa qaala hada xadiidun xasanun saxiix waxaa laga qaadanaya marka faatixada inay tuf tahay oo qofka lagu aqriyaa iyo in wax lagu qaadan karo tufta haddii wax lagu qaadanayo marka hadday shardi tahay marka ou keena qaala hada xadiidu xasanu صaxiix abu nadrata ismhu almundir bnu malik bni quطaca warakasa shaaficiyu shaafici waa ruqseeyey lilmucalimi mucalimka an yaakuda inuu qaato calaa tacliimi اlqur'aani qur'aanka baristiisa ajran inuu ku qaato wayaraa lahu wuxuuna u arkayaa an yashtarida calaa dalika inuu shardisto weliba waa barayaa halkii jus intaasaan ku barayaa ama bishii intaasaa isiinaysaa waa dhihi karaa waxtaja bi hada alxadiidi xadiidkan buuna xujaystay mar haddii tuftiisii wax lagu qaatay baristiina waa lagu qaadan karaa meherna waa lagu mehersan karaa naag oo xadiidkii sahlu bnu sacad waa tii usaa sheegaya ayb meeshaas marka shardiga marka de waa in laga soo baxo markaasuu qofki wax qaadanaya barista oo kale nooc jahaala isaga jiri karto ninkani inuu wax baran doono inuunan bara karin ma la garan karo haddana laakin yuktafar midaas oo kale ee haddii ninku waxbaan tufayaa uu leeyahay bishardi lacag hallay siiyana qofka isaguna markaa yacni waa dhihi karaa oo shardigaa waa geli karaa haddii shardigaa uu gala de goorma ujrada uu mutaysanayaa marka qofkii markuu raysto saasaa daahir muuqanaysa mararka qaarna de inuu raysanayo in kale lama ogaan karo ninkaana wixii waa akriyay adigu muhiim haddii uu wixii akriyo wixiisa haddii la siiyo waa dhib malaha haddii marka ninku laakiin uu yidhaahdo shardi uu galo maalan uu yidhaha qur-aankao dhanaan rabaa xaraf inaan laga tegin oo waayahay la yidhaha annagana intaasaad na siinaysaa saa lagu heshiiya xaraf lagama tegi kara xataa alimaamu nawowi tibyaanka waxaan filayaa inuu leeyahay meelahaas oo kale xataa haddii sidaa shardi lagu galo waa inuu iska ilaaliya xataa shad shadka shadku waa laba xaraf haddii uunan la imaanin shadka hal xaraf uu la yimid midna waa dhimay ujradiisa waxaa ku jira marka xalaal meerad qofku inuu ka xalaal meerto waa uu leeyahy naam ayib marka uu aada ugu dadaalo waxa akri la yiri inuu dhamaystiro waayahay qaala warawaa shucbatu waabu cawaanata wagayru waaxidi can abi bishrin hada alxadiida can abi lmutawakil can abi saciidin alkhudriyi can الnabiyi sal ll ly slam qala xadaثna abu muusa mxamed bn اlmusanى qala xadaثanii cabdالsamd bn cabdilwaariث qala xadaثna shucbatu qala xadaثna abu bishrin qala samictu aba lmutawakil yuxadiثu abu bishr marka waa waa jacfar bnu iyaas ayb ibn abi waxshiyana isagaa la can abi saciidin ana naasa min asxaabi الnabiy sal ll ly slama maruu waxay soo mareen bixayin min alcarab qole carabta ka mida falam yaqruuhum maynan martisoorin walam yudayifuuhum ma martisoorin faishtakaa sayiduhum odaygoodii baa sheegtay faatownaa way noo yimaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen hal cindakum dawaa wax daawa agtiina ma taallaa qulnaa nacam walaakinakum lam taqruunaa idinkanama martisoorin walam tudayifuuna falaa nafcalu ma samaynayno xataa tajcaluu lanaa juclan ilaa aada nooga samaysaan ujro aada naga siisaan fajacaluu calaa dalika qatiican min hanamin goosin ari ah bay marka u yeeleen qaala wuxuu yidhi fajacala rajulu mina nin annaga naga mida wuxuu gudagalay yaqra-u calayhi bifaatixati lkitaab inuu ku akrinayo fabara'a ninkaana waa isaga laftiisa ugu soo wou raystay falamaa atayna nabiya sal l slam dakarnaa dalika lahu baan u sheegnay qaala wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey annahaa ruqyatun inay tahay walam yadkur nahyan minhu ma sheegin wax nahyi ah wa qaala wuxuuna yidhi kuluu cuna wadribuu lii macakum bisahmin anigana saami ii yeela wax iga siiye marka ficilkaa dabcan ay sameeyeen fii zamani lwaxyi ay sameeyeen hadduu qaldan yahay dee waxyigaa waqtigaas qaban lahaa ma laga qaadanayo annaga inaan waxaan rabnay iska samey karno leanna waqtigeenna iyo waqtiga waxyiga farqi baa udhexeeya qaala hada xadiidun صaxiixu wahada asaxu min xadiidi alacmash can jacfar bni iyaas wahakada rawaa gayru waaxidi hada alxadiid can abi bishrin jacfar bni abi waxshiyata can abi lmutawakil can abi saciid riwaayada abi lmutawakil buu rajaxaya tii acmash iyada waxay ahayd can abi nadrata can abi saciidi wajacfar bnu iyaas huwa jacfar bnu abi waxshiyata halkan baabaan ku darayna baab qaala baabu maa jaءa fi الruqى wاladwiya waxaa ku yimid tufta iyo daawooyinka qala xadaثna bnu abi cumar qala xadaثna sufyaan can الzuhriyi can abi khizaamata can abihi abu khizaama can abihi waa laysku khilaafay mararka qaarna can abi khizaama qaala sa'ltu rasuula اllah abu khizaama marka isagu dabcan waa saxaabi aabihiina sida muuqanaysa waa saxaabi laakiin can abi khizaamata can abiihi baa hadda annaga noo taal aabihii marka waxaa la yidhaha abu khizaamata bni yacmar aabihii waxaa la yidhaha yacmar taqriib yani tahdiibulkamaalka iyo kutubta isaga daba joogto furuucdiisa ah ma sheegin mana aynan u tarjamin qof yacmar la yidhaaha sidiisaba yaclaa markay wadaan waxay gelayaan marka waawday u gudbayaan marka yacmar marka qof la yidhaha maba u tarjamin iyaga ibnu xajarna isaabada ma u tarjamin isagana yacmar qof la yidhaaha oo saxaabadii ka mid a isaabada isagana uguma uunan tarjamin laakiin abu nucaym alxaafid abu nucaym alasbahani kitaabkiisa macrifatu saxaaba ayuu isaga u tarjamay wuxuuna yidhi yacmar waalidu abi khizaama weeyaan buu yidhi wuxuuna wariyey xadiidkan laftiisau keenay marka xadiidkan laftiisa marka canabiyda marka waa taraajimta tahdiibulkamaalka ka dhacdayay ka mid noqonay marka qaala sa'altu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam nabigaan su-aalay qultu waxaan idhi yaa rasuula allah ara'ayta ruqan bal ka waran tuf nastarqiihaa aan ku tufi dalbi jirnay wa dawaa'an daawo natadaawaa biha aan isku daawey jirnay wa tuqaatan nataqiihaa iyo waxyaabaaan ku dhowrsan jirnay tuqaatan marka waa xirsixir waa xirsixir oo wax yacni aan ku dhowrsanno oo sharta iyo waxa aan isaga xijaabno hal taruddu min qadari illaahi shay-an ilaahay qadarkiisa wax ma ka celinaysaa qaala hiya min qadari illaahi iyada lafteedaaba qadarka alla hadaad adiga laftaada isxijaabto ama isku tufto oo caafimaadda qadar alla waayo tufta lafteeda inaad isku tufi doonto oo ilaahay kugu caafin doonaa waa la qadaray qala hada xadiidu xasan qala xadaanaa saciid bn cabdالraxman wahuwa اlmaqzumiyu qala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna can الzuhriyi can ibni abi khizamata can abihi can الnabiy sal l slam naxwahu isnaadkan marka dacfi baa ku jira oo wuxuu leeyahay xoogaa idiraab iyo baa ku jirjiraan ibn abi xaatim fi lcilal isaga laftiisa wuxuu yihi wa abu khizamata huwa bnu yacmar axadu bani اlxariث bni sacdi yuqaalu ismhu zayd bnu اlxariث wa yuqaalu alxariث ibnu xajar isaga marka waa saxaabi buu yihi waqad wahima fi dalika aabbaha waay waxa saxaabiga ah laakiin ibnu xajar abu khizaamaha saxaabi iyuu ka dhigay idiraabkaasuu ku cilaynaya ku cilaynaya qala wqad ruwiya can ibni cuyaynata kilta riwaayatayni labada riwaayad faqaala bacduhm can abi khizamata can abihi wa qaala bacduhm can ibni abi khizamata can abihi abi khizama can abihi ibnu abi khizama can abihi abu khizama uu noqona markaas tan dambe qaala waqad rawaa gayru bni cuyaynata hada alxadiida can zuhriyi can abi khizamata can abihi wahada asaxu wlaa nacrifu labi khizamata can abihi gayra hada alxadiid hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina mxamed